kooxda al-shabaab ayaa xalay saqdii dhexe weerar gaadmo ah ku qaaday xero ciidan oo ku taalla deegaanka teed ee gobolka bakool gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed oo v o eda la hadlay ayaa sheegay in ciidanka oo ka warhayay weerarka kusoo fool leh ay iska caabin sameeyeen markii lasoo weeraray wararka qaar ayaa sheegaya in weerarkaas ay ku dhinteen saddex askari mid kalena ay kooxdii weerarka soo qaaday nolol ku wateen hase ahaatee gudoomiyaha degmada xudur ayaa warkaasi beeniyey waxaana uu sheegay in aanay jirin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkaas oo socday ku dhowaad soddon daqiiqo haddaba caashe ibraahim aadan caashe cuud ayuu u faahfaahiyey sida wax u dhaceen xalay wakti sagta dhexe ilaa sideesa meelahaas ayaa nimankii oo nabadiidka meel ciidamada milatary soomaaliya gobolka bakool harun u ahayd ayaa nimankaas soo weerareen soo arbusheen marka alxamdulilah meeshina kolley waa hadda waa la iska caabiyey ciidanka waa iska caabiyeen haddana kolley waa ciidankeena ku sugan oo soomaaliya marka arrintaas u dhacday xalay wakti dambe nabaddiidka shabaab aad ula jeedaa u gartay ha shabaab waay ha nabaddiid shabaaba loo garanahaa waa garta waxaad iga warantaa marka weerarkaasi xerada lagu soo qaaday xero noocee bay ahayd bal haddaad sharaxaa ka bixisid xeradaas waa xero ciidanka soomaaliya ku sugan yahay la yidhaahdo ted meel ted la yidhahda ted jidkaan kudhax joomiyo xudur isku era meel udhexayso ilaa soddon iyo shan kilomitr magaalada xudur u jirta waay ciidamada marka ma ciidamo gobolka uu leeyahaa mise waa ciidamadii dawladda ee halkaas joogay ma ciidanka militariga waay soomaaliya gobolka bakool guutadii guuti guutada ku sugan waaya gobolka bakool khasaaraha weerarkaasi ka dhashay intuu leegyahay khasaare saasa kama dhicin sababto waa wakti dambe habeenimid ay soo weerareen marka waa la iska caabiyey ciidankeen hadda kolleyba kadibna wax dhibaatee kama soo gaarin alxamdulilah ayagana hadda wax dhibaatee meesha kaga tageen kolley annaga ma hayno ilaa hadda laakiin waa ciidankii waa waa isdifaaceen xeradoodan hadda ciidankeena ku sugan ciidanka soomaaliya marka alxamdulilah waxba hadda hadday nimankaas niman oo horor e waay waad ogtihiin oo meel kasta iskaga dhacay marka arrimahaas kolleyba guulay guulkama soo gaarin iyaga dhinacooda maxaa gaaray sidaad maqasheen may anaga waxba ma arkin wax dhaaway wax dhimashada ma arkin anaga nafteen ciidankeena wax la kulmay oo nimankaas nabadiidka mara ma hayno waxaana soo gaaraysa maxamed macalin in halkaas ay dhimasho ka dhacday ugu yaraan saddex askar oo ka mid a askartii xerada ku sugnayd in halkaasi ku dhimatay qofna nolol lagu wataana soo gaarayo wararo hoose oo naga soo gaaraya degaanka iyo goobta uu ka dhacay shilka maxaa marka adiga ku xaqiijinaysaa in weerar saqdii dhexe xalay dhacay inuusan wax khasaaraa geysan macaasha arrintaas waa arrintii sheekadii mase wararkii al-shabaab guriga soo tabin jiray kaas oo kale anaa kula hadlayo annagaa tagnay xaruntii dhibaato ka dhacday wax bilaaya kama dhicin meeshas ciidankan wax dhaawacay dhimasho waxa kasoo gaari ma laha warar kale waxay sheegayaan in kooxdii halkaas soo gashay inay saldhigaasi weerareen oo saldhigii qabsadeen oo waxay doonaan intay ka sameeyeen haddana iskood isaga noqdeen marka waxaad leedahay waxaasoo dhan waxba kama jiraan maya maya maya maya ashay arrintaas kolley ma hayna annaga arrintaas maadaama annaga hogaal badan aan nahay meeshii deegaankii aan joogno aan ka warayno warka waxaa loo qaadanayaa mad oo fariin ayo anto mad macnaha rasmiga ayay kala yihiin aniga deegaankaan ku suganahay wax rasmigan ka hayna meesha haro weyn waaye ciidankana intaas sano had ilaa saddex sano afar sano ayaa meesha ku sugan yahay ugu yaraan marka ilaan haddii nin qof haddii arbushaad macnaha ku talagalo habeenimo haba soo tuuro habadaas waa waad og tahay oo askaaba badan tahay qof haddii asiga inuu degaal si kufool kufoole inuu rabo waa maalin maalin cad in meel soo weerara ahayd laakiin habeennimo qofkii wax soo weeraray masaarbushaad habeenkaas mugdigaas ah xabadda soo tuuray waa dareemi kartaa qofkii nasiibkiisa oo ku dhaca laakiin hadda alxamdulilah anaga hadda wax khasaare naga soo gaari meeshaas ma laha kolley haddii ayaga aanay ciidankaas khasaare gaarsiin ay sheegteenna arrintaas waxba kama jiraan waa arrin oo salay kaadaan lahayn been abuuraya arrintaas waxaad markaa iiga warantaa weerarka ma wuxuu ahaa mid ciidamadu halkaa jooga rasaas lagu soo furay mise wuxuu ahaa mid lasoo weeraray ciidankiiyo saldhigooda jooga oo markii lasoo weeraray kadib ay ciidamada iyaguna ay iska caabin sameeyeen masaas u dhacay weerarku maxabadda soo tuurma in weer ahayd waa soo weerareen marka kolley waa laga waraaday ciidankeen marka ay soo socdeen waa laga digtoonaaday digtoon macnaha ciidanka dhufeys u galay waa iska cabiyeen sababtoa waa ilaan mugday waa deegaankii waaye haddii qof ciidana iska socdo maalin soo socdo mase waa la arkaa dad ciidamada la shaqeynaya shacabka ayaa jiro waa loo soo sheegay arrintaas waa loo diyaargaroowey ayagoo diyaargarow ciidan ku jiro ayaa soo galeen meesha marka dhinacii shabaabkana wax khasaaraa ma soo gaarin baa tiri ma hayno ma hayno ilaa inaan been sheegno maaha been ma sheegin anaga wax khasaare mase wax ka dhintay wax dhaawac meeshaas ku markin wax rasaasa ama huba oo halkaa lagu kala qabsaday ma jiraan marka weerarka muddo intee leeg buu socday ada muddo nus saac ah ugu badnaan nus saac meelahaas ahayd waa gartay xeradii hadda yaa ku sugan arab ciidanka ciidanka soomaaliya jooga guutada joogto ciidamadii markii loo gurmiday saaka waa loo baxay marka baddaa salay dhacday ciidankii ma- waa meesha tagay madaxdii ciidanka saraakiisha ciidanka meesha tagay baabuurta ciidanka meesha tagday wax dhibaato kama jiraan hadda alxamdulilah kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed oo u warramayey caashe ibraahin aadan caashe cuud